Del- ah, del-
bismillahi raxmaan raxiim haweenka saxaafadda dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya laba qodob baan doonaya inaan ka hadlo maanta oo runtii ayaamahan mar aan maqnayn iyo intii aan soo noqonayba qolyaha xisaabta mucaaradku ay hadal hayeen qodob waxa weeye waa safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud jilaanyo qodobna waxa weeye qodobka ah cashuurta horumarinta wadooyinka somaliland ee maalin waktigan aynu joogno hor yaala baarlamaanka somaliland doodiisuna ay socotay muddo marka dhowr cisho ah ugu horreyn waad ka warhaysaan waktigii aanu halkan ka baxnay waxaan ugu horreynay meel aanu tagnay dararweyni darar iyo kuliyaddii saraakiisha ciidamada qalabka sida ee qaranka jamhuuriyadda somaliland oo lo madaxweynuhu uu furayey intiina la socotay oo runtii dad badan ahaa iyo intaanu halkaa ugu tagnay iyo intii tviyada qaranka tviyada qaranka markaan leeyahay waxa weeye private iyo mid dawladeedba ku jira iyo jaraa'idka waxay ku arkayeen madashaa waxay ahayd wax cajiiba waxay ahayd markii ugu horeysay oo ciidamo qalabka sida oo militaria ama booliisa ama jeelka ah oo rag iyo dumar ba isugu jira ilaa xidigle ilaa sareeyagaas shaqa le- iyo maxaan ku dhahdaay u maraya halka ah uu joogay haybad iyo maamuus dawladnimo oo dhamaatay ayay ahayd waxay ahayd mid ummadda reer somaliland oo dhamaan ku dirsatay waxaana ahayd miduu suurogeliyey madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo geesinimada uu ku qaatay inay ciidamada qalabka sida loo kala garto askari iyo jamra haybad bay leedahay baqdin bay leedahay iyo cadowga ku jaba kabacdi waxaanu u gudbnay magaalada berbera oo runtii aan aada ugu ammaanayo madaxdii qaranka hadday meeyar ka tahay iyo hadday guddoomiyaha gobolka tahay iyo hadday tahay hay-adaha kala duwan ee dawliga ah iyo shicibka reer somaliland ee berbera oo aniga iga gidmatayba ama aanan tirin karinba runtii inta mashaariic aan furnay oo waxay iyagu dadka reer somaliland ee berbera iyo inta halkaa joogtaa ay qabsadeen ay ahayd waxay ahayd wax run ahaantii iyadana lagu faano waxaana kutusaysaa dadku iyo madaxdoodu marka ay meel wada jeestaan inay wax wada qabsan karaan wadooyin aada iyo aada u fara badan xafiiskii maxaan ku dhahdaay gobolka ee caafimaadka maxaan ku dhahdaay aada iyo aad ayay runtii maxaan ku dhahdaay maalin dhan gelin dhan baan maxaan ku dhahdaay aan furinkaasu hadday dekeda tahay iyo hadday tahay meelo kale oo kala jaada aan maxaan ku dhahdaay aanu furayni qofka somaliland doonaya horumarkeeda iyo waxay iska bedelay intii uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu dalka somaliland xukunkeeda uu gacanta ku qabtay iyo hogaaminteeda waxaan ohan lahaa hatiga berbera maalintii uu maxaan ku dhahdaay qaranku madaxweynuhu xilka ku wareegay ninkii berbera garanayaa iyo gabadhii garanaysaaba way garan doontaa maanta waxaad u malaynaysaa inaad maxaan ku dhahdaay dhul kale iyo dad kale aada joogtay waxaa intaa u dheer meel alla meesha aanu marayno ilaa wadooyinka hadday tuulo tahay iyo haddii ay tahay darar weyne iyo haddii ay tahay jidka waxyaabaha igula yaabkeed waxay ahayd dad reer miyiga oo qala aqal soomaaligooda intay kasoo baxaan calanka somalilan intay la soo baxaan jidkii taagnaayo madaxweynaha salaami oo wax runtii loo la yaabo ah qofka xoolihiisii dhaqanaya ee waktigaada ku jira oo haddana haleelaya calan gurigiisii ku haysta iyaga iyo mucaaridku aada loo kala fogyihi iyo waxa ay ka hadlayaan runta marka looga hadlo waxaan ka hadlayaana maahe clipskii waa daawan kartaa maxaa ku dhahda tviyadu ay ay ay ay daawadeen jidkaas buurta mara ilaa sheekh ayaanu sii marnay dadku sidii un bay ahaayeen soo dhaweyn ilaa meel kasta tuulo tuulo hadday hundusa tahay hadday sheekh tahay hadday galoole tahay hadday qoyto tahay halaynaga raallaa hado haddaa tuulooyin qaarkood dhaafo laakiin waxa weeye marxabaysiinta iyo soo dhaweynta madaxweynuhu waxay ahayd mid aan ummadda reer somalilan u kala hadhay burca markaanu tagnayna dee ummadda reer somalilan indhahooda ayaa u macalin ahaa yani sida loo soo dhoweyey madaxweynaha halkaa waxaanu kula hadalay sheebka odayaasha salaadiinta cuqaasha waxgaradka reer togdheer arrimo badanna waanu ka wada hadalay guul baana ku dhamaaday iyo isafgarad iyo dad muwaadiniin oo intaa madaxweynaha hambalyeynayay aniga highlightka tripka qof waxbaa ayaa tripka u ah wax aanu ilaawi karin ama aanu maxaan ku dhahdaa uniyadiisa ku hayay in fara badan oo wakti dheer ah aniga waxaa ii ahayd markii in af midoobe la joogay ee bari loo baxay ee waddada ceergaabo la dhagax dhigay ee iska rogooyinka ay ciidda daadinayeen waayo waxa weeye ceergaabo waa meeshay hooyaday degan tahay waa meeshay walaalahay degan yihiin waa meel runtii dee wadnahayga meel gaara kaga taalla qof kastoo reer sanaagana kaga taalla gobolka sanaagna waa boqolkiiba afartan weeye somalilan marka maxaan ku dhahday dal ahaan laga hadlayo waxaana filayaa qof kasta oo reer somalilanna inay sanaag ay meel gaara kaga taalo waayo waa dal barwaaqa waa dal weyn waa dal muwaadiniin reer somalilan ay degan yihiin oo usoo halgamay maanta xornimadan iyo dalkan ina joogo waddada ceergaawo waxay nagu ahayd caqabad kala xidha ceergaabo iyo somalilan inteeda kale kala xidha markaa dhagax tirka dha dhagax dhigaasu aanu qabno madaxweynahana in badan isago xitaa madaxweynaha inaanu ka wada sheekaysanay waxay ahayd runtii taariikhiyan iyo maxaan ku idhahdaa qalbi ahaanba aniga shaksiyan mid gaar ah waana maxaan ku idhahdaa kulley aana ilaawi karayn ummadda reer sanaagna meel alle meelay joogaan hadday qurbo tahay dalalka adduunka oo dhan bay kala joogaan iyo hadday somalilan meel kasta tahay waxay ku jiraan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhamaystirka maxaan ku dhahdaa samaynta waddada iyo dhamaystirka maxaan ku dhahdaa waddada rag baa ku baaqayay boqol boqol adhiya laba laba boqol oo adhiya malaynmaysid yani sida ay dadku isu abaabulayaan ama ay u socoto waxa keenayaan waxa weeye dawladda iyo madaxweynaha waxaa looga baahan yahy waa vision waxaa looga baahan yahay waa tusaale ahaan inuu ummadda jiheeyo oo uu tuso waxa ay qaban karaan iyo waxa aanay qabsan karayn waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inuu jihayntii madaxweynuhu jiheeyey inuu ummadda ilaa lixdankii ilaa maanta oo muddo dhowr iyo konton sanadood laga joogo ummadda reer somalilan waxay ku taamaysa waddada ceergaabo sidii loo dhisi lahaa waxaan filayaa inamo badan iyo hablo badan oo isguursadaan waddadaas markay dhammaato inay casral hanimuunka ama bishaas waktigaas ay arooskii yihiin oo ugu horeysa ay ku qaadin dowlandaan waayo burcihii oo ceergaabo waxay isu jirnaysaa afar saacadood marka la eego maantana maalin dhan ayaad ku jiraysaa dad baa ku dhintay iyadoo dhaktar lagula soo cararayo qur-aan hadiisa oo aada iyo aada iyo aada u fara badan waxaan umalaynayaa qof kasta oo halkaa dalkaa jooga inuu maxaanku dhahdaay uu maxaan ku dhahdaay uu ka ka reesan doono dhibaatooyinka iyo waxyaabaha maxaan ku dhahdaay wadadaa dheer qaar baa ku jiri jiray laba bilood iyo oo aan u gudbi karayn meel walba marka robobow maxaan ku dhahdaay ay daan markaa runtii mid taariikhiyana ayay ahayd kabacdi waxaanu nimi oodweyne ayaanu tagnay cagafcagafyada waxaa lagu wareejiyey qalab loo keenay guddida horumarinta gobolka togdheer ayaa loo keenay qalab wadada oodwe burco oodweyne iyo hargeysa isku xidha sidii maxaan ku dhahday loo samayn lahaa qalabkaasu waxay ahaayeen qalab ay u baahnaayeen qalab kale ayaa jira oo waddada maxaan ku dhaha wadooyinka u maqan oo la filayo lacag badannaana la geliyey oo loogu talagalay inay wadooyinka maxaan ku dhahdaa lagu dhiso haddii ilaahay nafta maxaan ku dhahda inuu daayo sababta qalabka loo dirayna waxa weeye koskii ama kharashkii uu lahaa wadooyinku ayay bartanka ku dhufanaysa oo boqol kiiba konton ayaa kaa go-aya markaad nin ba shirkad leh aada u dhiibto isagoo qalabkiisi iyo wixiisii haysta waxa ay ku kacsiiye markay dawladdu haysato aada qalabkii haysato konton baa go-aya waxaa kale oo soo gelaysa markaad qalabkii haysato ummadda reer somalilan baad ka shaqaysiinaysaa oo ka qayb qaadanaya dhismaha dawladda hadduu mid miyi jooga yahay lacagun maaha xoog ahaan xitaa ama cunaha la siiyo ama lacag ha la siiyo iyada oo waxaasoo dhan loo dhan yahay ummadda reer somalilan oo dhan mid ay ay ku dhamaanayso ayay maxaan ku dhahdaa noqonaysaa ood weynaanu tagnay ood weynaanu baabidkay maan arag meel qurux badan ayaanu haystaa kabacdi halkaasaanu hawd aanu ka gallay maalinimadii ninkastaanu laba jeer lunay run ahaantii oo aanu aanu wakti badan aanaan lumin lakin laba jeer aanu lunay oo aanu miyi iyo hawd aanu maraynay inkastaana ceergaabo gaadhin intaanu socono haddana halkaas ayaan waxaanu ka qadaynay salaxley salaxley oo aan aanasrida mala hargeysa cidiba kama harin ayaanu qada wanaagsan si aada iyo aada iyo qiimo badan lagu soo maxaan ku dhahda dhaweeyey xaaji cabdi waraab oo kalea joogay ama xaaji cabdikariim xuseen oo de odayga maanta de kamid a tiirarka somaliland ay ku dhacdato run ahaantii ayaa maxaan ku dhahda halkaa joogay iyo rag kale oo dee si fiican baa loo wada hadlay waxyaabo meel walbana madaxweynuhu intaa mashaariic ayuu ama ka furayey ama u dhigayy sababta mashaariicdaa keenaysa ama maxaan ku dhahda qaarna dadka iyo dawladoo wada socda ayaa qabsaday sida wadada oodweyne oo kale dawladdu lacag xooga ayay gelisay oo aada iyo aada u fara badan iminkana qalabkii ayay keenaysaa laakiin dadkii gobolka u dhashay iyo degmooyinka ayaa ilaa galbeed ilaa maxaan ku dhahdaay bari maanta dalka somalilan iyagoo isku wada kalsoon ka wada maxaan ku dhahdaay cududoodii iyo maalkoodii iyo maskaxdoodiiba meel maxaan ku dhahdaay is isugu keenay waa mar markaan idhahdo tolo mucaarabku maxay u arki waayaan waxa waxnoo wado oo socda dadku wada qabsanayaan iyo dawladdu ma waxaa lagu xidhaa blank folded miya oo waxaa lagu xidhaa ma waxbaa indhaha lagaga xidhaa aanay arkayn ilan waxan waa wax saa usoo taagan oo qof walba indhihiisa ay har iyo habeen ku dhacayaan kabacdi salaxle markii aanu tagnay aanu ka tagnay galabnimo ayaanu ka tagnay waxaanu gudbinay xaruntii dalka laga soo galay ama loo yaqaano dee hooyada xoreynta ummadda somaliland oo runtii ahayd dee meeshii snm aanka ay ay ay ay ay ku ahayd snmna hoygeeda dee ahaan jiray madaxweynahana dee meel gooniya si gooniya gaara ugu taalo waayo waa meeshuu geedadku hoose ahaan jiray isagoo jabhada muddo toddoba sanadooda ayuu ayuu geedadka hoose ahaan jiray isagoo u seexanaya xaaskiisa iyo caruurtiisa maanta koray yaa minowaris midnaanay la joogay ayuu wuxuu galay inuu halkaas tago inuu jabhadeeyo inuu u jabhadeeyo saynu cisi iyo nolol inagu ugu noolaan lahay isaga iyo kuwo kaloo badanoo maxaan ku dhaha jiray laakiin waa hoggaanka waxawey waa hogaankii ugu dheeraa jamhuuriyadda maxaan ku dhahday dadka s n m maxaan ku dhahday markii halgan ku socday marka aanu meeshaa tagnay odayaal baa nool aan isgaranaya weli maan arag intuu qoslay waayo waxaa laga wada hadlayey berigii jabhaddii iyo waxyaabihii lasoo warmaray iyo geedadkii iyo hawluhu siday u adkaayeen ayaa laga warramayey odayaasha qaar baan xasuustaa waa maanta villaad ku jirtaa madaxweyne laakin geedkii halkan yani iyo noloshii magaranaysa markaas qosl yani waa waxyaabaha aanad from chairman of s n m in yar baa noloshooda ku guulaysata adduunka intuu jabhad soo hogaamiyo haddana si nabad ah intuu waayo oo siddeetan cod lagaga helo ya oo dalkiisa iyo dadkiisa u daneeyo u yidhaahdo waxba maxaan ku dhahday ma rabo qalalaase iyo shiqaaqo dadkayga ka dhex dhacda simbale because anaa madaxweyne aha oo waxaan usoo halgamay waxaan usoo halgamayay oo dhan intuu ka tago haddana shicibkiisu ay si caadiyo daad oo kale ah ay u doortaan in yar baa nolosha hesha waxaan umalaynayaa habeenka aanu seexanay belegubadle madaxweynaha waxay u ahayd de habeenada ugu camaan malaynaya waayo taariikhiyan iyo waxyaabaha maxaan ku dhahda soo maray halkaa waxaan dhignay waddadii baligubadle ayaanu dhagax dhignay odwayna customs baanu ka furnay bambamka ayaan maxaan ku dhahda dhagax dhignay customs baanu ka furnay maxaan ku dhahda baligubadle wasaarad ahaan wasaaradda maaliyaddu runtii wasiirku dee hormood ka ahaa inkasta aan wala socon mudane cabdicasiis salaam samaale iyo guddoomiyaha banka cabdidirar labaduba isnaw maxaan ku dhahdaa marka waxaanu dhignay police station waxaanu dhignay adeega asaasiga ah ee dadka ummadda reer somaliland loo baahan yahay waxa waxaa lagu dhigayaana waxa weeye musuq ay mucaaradiintu ka hadlayaan iyo waxa ay sheegayaan ee aan waxba ka jirin maaha waxa weeye waa khasnada dawladda ayay lacagtii kusoo dhacaysaa waxa yaree shilimaadka laga qaadaa waxna wuxuu galaa ciidamada qaranka iyo sida aanu gidigeen intiina halkan fadhiday iyo inta somaliland meel kasta joogo waxaanu ku seexanaa waa ciidamada qaranka ee dalka jooga ayaanu ku seexanaa oo aynu ku gabaanaa inay rag naftooda inoo horayaan wax yar ayaa ka gala meesha lacagtay qaataan mucaaradku sidaanu may hadleen hadduu askariga greenbari jooga uu ogyahay wuxuu qaatay naftiisa u dhimanayo isaguna siduu u hadlayo ee maalin walba uu leeyahay khalkhal baa jira nabadgelyaan jirin maxaan ku dhahdaa madaxweynaha dalka waa loo shaqeey yacni waxyaabaha ay ku hadlayaan xitaa in la xuso maaha runta marka loo wada hadlo in la xuso oo la dhegaysto ma istaahilaan wuxuu faysal cawraal ku hadlayo cristanka maalin walba maalin walba ceeb madaxweynaha uu maxaan ku dhahda ka saarayo karaamu madaxweynedu umad baa dooratay war mucaaradnimada lama diidanaa qof qura oo mucaaradnimada diidan ilaa madaxweynaha ilaa dawladdiisa kuma jiro laakiin waxaa la diidan yahay hadallada darada ah ee aan cidna caruurta yaryar ee aan ku hadal ee cayda ah ee aanu geyin nina nin kasta oo magac leh iyo nin kastaoo haybadli aanu ku hadlin weeyaan waxaa la diidan yahay oo markuu madaxweynaha caayayo hariya habeen oo wuxuu doono ku odhanayo ummadda reer somaliland buu caayaya dalka somaliland ummadda reer somaliland nayna ogaato weyi safar wuxuu ahaa aada iyo aada iyo aada ummadda reer somaliland waxtar ugu leh qurux badan in badan uu madaxweynuhu ku naaloonayey ama hibinadiisa ay ahayd wuxuuna ahaa qorshe balan buu ku socday oo balan la dijiyey bay ahayd in waktigaa la baxo mu ahayn wax iska yi oo maxaan ku dhahdaay habeen laga fekerin waa trib la qorsheynayey oo muddo socday oo madaxweynaha laga fekeray oo ay ka dhaadhacsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qof kasta oo reer somalilan ay ka dhaadhac ay tahay inay ka dhaadhacdo inaynu wax walba u qabsan karno ma aha in cawaraab sidau hadlayo ma aha hadalka uu leeyahay dawladdii xamar baa dhiga maxaan ku dhahda iyo afweyna samayn kari waayo wada isagaa garanaya dawladda afweyne iyo iyo xamar anagu ma garanayno waxaanu garanaynaa waxa weeye wax ummadda reer somalilan qabsan karto ayaanu garanayna waxaan ma qabnaa wax kasta inay qabsan karaan halkaa waxaan uga gudbayaa baarlamanka waxaa horyaala somalilan biil ah ama dood ah madaxtooyadu soo gudbisay xaqna uleeday madaxtooyadu inay gudbiso xaqna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wasiirada wasaaradaha oo dhan isagaa magacaabay isagaa ina hoos yimaada any bill uu doono any yani maxaan ku dhahdaay muxuu ahaa isha xeer ha any xeer alle xeerka uu doono madaxweynuhu oo wasaarad kasta jooga ayay madaxtooyadu gudbin karta ragga u haysta inaanay gudbin karin waa ragana dunyada ku nooleen ama aan wax badan ka oqon waayo wasaarad waliba madaxweynehay accountable tahay isagaa magacaabay taliskiisa iyo hoggaankiisa ayay ku socotaa xeerkaas ayaa baarlamanka hor yaalla xeerkaas waxa weeye waxaa loogu talagalay waddooyinkaas aan ka hadlayay ee ta ceergaabo ka mid tahay ee ta oodweyna ka mid tahay ee ay ka mid tahay maxaan ku dhahday ta balligubadi ee ay ka mid yihiin waddooyin kale oo fara badan oo gacanta lagu hayo oo giddigood inta ay leegyihiin dawladda jamhuuriyadda somalilan ay gacan ka wada geysatay in lagu kaabo ayaa loogu talagay dadweynaha jamhuuriyadda somalilan degmo degmo xaafad xaafad gobol gobol inay iyaguna uga qayb galaan ayaa loogu talagay oo inaga oo isku mid ah oo gacan qura ah aynu maxaan ku dhahdaay qarankeena nusan mid aynu isla fahanno somalilan mid inaynu isla fahanno wey been waxama tarto ninka kursiga ku doonaya inuu kusoo fadhiisto inuu ummadda been u sheega maaha horta waa inuu dood hadduu leeyahay ama dheli leeyahay siday taallo inuu sheego wey been iyo cay had iyo habeen joogta kursi laguma hantiyo war dadku way ka caqli badan yihiin nin kasta oo siyaasiya waddanka jooga wallaahi wabilahi tallaahi rigriigaa ka caqli badan kuwa beenta sheegaya ee wax abuuray xeerkaa waddooyinka ee horumarintiisa loogu talagalay markii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu xukunka la wareegay toddobiyo badh daalar baa saarnaa nefti toddoba daalar iyo badh ayaa saarnaa waan ku celinayaa toddoba daalar iyo badh ayaa saarnaa madaxweyne wuxuu ka dhigay xeerkaas shan daalar iyo badh markii uu xukunkaba la wareegay shan daalar iyo badh ayuu ka dhigay shantaa daalar iyo badhkaa hal daalar iyo badh ayaa waxay ku dhacdaa khasnada dawladda horta markii hore toddoba daalar iyo badhka ay ahayd khasnada dawladda kuway dhali jirida walaa maaliyad bay mari jirtay walaa account kale dawladeed oo gaara ay ku dhici jirtay ma jirto badhna jaaberi buu ku dhici jiray badhna waxaa la weydiin doonaa dawladdii waktigaa jirtoo ku dheeraan maay waktigoodii uu dhammaaday laakiin kumay dhici jirin maxaan ku dhahdaay account dawladeed iyo maaliyaed midna baarlaman ansixiyeyna ma jirin baarlaman ansixiyeyna ma jirin toddobadaa dalar iyo barka markii neefka xoolaha laga qaaday shanta daalad iyo barhka markii laga dhigay hal daalar iyo barh dawladdu qaadataa ku dhaca khasnada dawladda oo ka qayb qaata hadday mushahaaro tahay hadday tahay horumarin gaara ay tahay waxyaabaha yadeynaynu dalkan iyo dadkan ku wadno oo aynu ummadeenna wax ku qabsano waa cashuurahaya ma jirta lacag layna siiya adduunka oo gacanteena reer somalilan ahaan soo gashaa haddii nima layidhahaan lacag baa halkaa ka soo gashay waa beenaale mashaariic baa layna siiyaa mashaariic ayaa layna siiyaa oo weliba iyagu ay maamulaan inaguna aynu maxaan ku dhahdaay aynu sheegno meelaha ay ku haboon yihiin inta badanna berigii hore aan lama sheegi jirin meeshay ku haboon yihiin iyo wax kale lacag maamulkeeda maanta lailo maxaan ku dhahdaay la odhanayo ka taliya lacagta s d f ka ugu horeysa ee ingiriiska iyo denmark ay bixiyaan daalan iyo markaas unbaa khasnada somalilan ku dhaca afarta daalaree kale jeebka jaabiriya iyo inta ka shaqeysa ayay ku dhacaan somalilan saddex milyan iyo barh baa ka dhoofa dalkan ilaa afar milyan oo neef ayaa ka dhoofa neefkiiba afar daalar baa u saaran hadda maaha macaashka dibadaha laga helayo waxaa laga hadlayaa markuu maxjadka somalilan u yimaado ayaa laga hadlaya ummadda reer somalilan waxaan u sheegaynaa waddadii xoolahan mari lahaayeen waddadii baabuurta ay mari lahayd waddooyinkii dadkan iyo dadkan isku xidhi lahaa ayaana nus daalarka looga jaro afartaa daalara ku dhacaysa jeebka maxaan ku dhahday aljaabiriya inta la shaqaysa way soo garamaysaan ha looga jaro ayaa mustaa war mar haddaan laasixin jirin toddoba daalar iyo badh mar haddaan laansi la ansixin jirin shan iyo daalar iyo badh mar haddii hal daalar iyo badh quri ay khasnada dawladda weligeed gale oo ah waktigii madaxweynahan uu qaranka joogay waktigan joogay waxay mucaaradku uga qaylinayaan musdaalar wadooyinka qaranka lagu samaynayo waxaan umalaynaya waa mid qurow ceergaabana food kama rabaan oog weynana food kama rabaan balligubadlana food kama rabaan somalilan inteeda kalena food kama rabaan wax kale waan ku sheego ma jirto waayo waa miyaanay maqlayn dadka boqol ninka ragga boqol boqolka arigaa maxaan ku dhahdaa ay ku ku yaboohaya miyaanay maqlayn dumarka iyo carruurta leh dumar kale dahabkooda ay iibinayaan oo waddada ay u iibinayaan miy xaggay say wax u jiraan anigu waan fahm waan waan fahmi lahay say wax u jiraan ilawa cayn meesha laislama soo taago ama lagama wada hadle waa nus daalar afar daalar laga jaray iyo nin qaata oo xoolaheenii qarankeena ay yihiin oo ninka reer miyiga aan waxba gaaraynin oo aan wasanjir ninka reer miyiga ah aanu ku kordhin waxaa laga hadlaya markay maxamadkaa yimaadaan ay yihiin waxay mucaaradku uga qaylinayaan ee bakdinta ay u gelinayaan shicibka reer somalilan ee reer miyigaa ee noloshooda iyo xoolahooda raacda waa qarannimasdumi baan leeyahay waana been abuurka ay wadaan bay ka mid tahay iyo cayda ay wadaan ee hadhiyo habeen taagan ayay ka mid tahay waxaan kaloo isbadda reer somalilan u sheegayaa nus daalarkaas iyo halkaa badh iyo daalarkaas labaduba bajetka reer somalilan sanadkii horena way ku jireen ka soo socda two thousand fourteenna way ku jiraan akaan madaxtooyo iyo akaan win leeyahay ma gelayso waxaan ummadda reer somalilan akaan way leedahay oo wasaaradda maaliyaddu ay maamusho ayuu gelayaa been yaan laysu sheegi been yaan laysu sheegi waxaan ku kalsoonahay oo aan qabaa xildhibaanada jamhuuriyadda somalilan intooda badan inay fahamsan yihiin inay fahamsan yihiin baahida jirta inay fahamsan yihiin wadooyinka dalkeenu intuu jiro ilaa berbere ilaa her- maxaan ku dhahdaa hargeysa toban toban kilomitr haddaad maanta marto waad arkaysaa waxaad moodaa waddadii mad- madaxo- ma- madaxtooyadoo kale ee berigii dhawada eighteen may la sameeyey oo kale oo dib- dib u habeen baa laga rabaa haddaanay food ka doonayn ceerigaabo ama gobolka sanaago forty percent ucud iyo waddani dee inay soo taagaan maaha gaar ahaan ucud inay been ka sheegaan maaha jamaal cali xuseen wuxuu ka hadlay uu ummadda u sheegaya xalay waxba kaga jiraan aniga caddaynaya wasiira dowlaha maaliyadda ah account maaliyaddu ay leedahay bay ku dhacaysaa wax cunfiya ay ku leedahay sayladdu way kacdaa marba neefka adhiga marna wuu kacaa wuu isbedbedela sideed iyo soddon baa dowladdii hore berigii hore la odhan jiray ha loo xidha jaabiri maantana xeradooda waa loogu tagaa dadka shicibka reer somalilan maxaa ku dhahday xoolaha xoola dhaqatada ah xeryahooda inta loogu tago ayaa laga soo iibsadaa waa aanay lacag weligood iyo allahooda aanay arag maxaan ku dhahdaa laga la- la- laga siistaa annagaa jecel inaanaan dhigin shicibka reer somalilan laakiin waddooyinku haddaad maqashaan horumar caalamka adduunka oo dhan aynu joogno waa waddooyin weyi haddaanan waddooyin lahayn horumar kaa dheer khudradda ceergaabo ka soo baxda oo qura ayaynu hargeysa ku cunaynaa wallahi intaynu ta etoobiya iska xakamayno sidaa aynu wax u qabsan karnaa oo wax soo saar ummaddeenu u yeelan kartaa waxa weeye inagoo maxaan ku dhahdaa ku wada qabsana oo waddooyinkeena dhisana cid kalena sugi maynin madaxweynaha iyo dowladda jamhuuriyadda somalilan oo waktigan taagan waxay ku tashanayaan waa shicibkooda iyo dadkooda waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa waxaan jeclaan lahaa xisbiyada mucaaradkii inaanay qarannimada somalilan khatar gelin inaanay odhan nabadgelyo xumaa ka jirta khalkhal baa ka jira sidan iyo sidan baa ka jirta waayo waxa weeye oo waxa quraynu nabaddu aynu iibinayno ama aynu ku haysan aynu haysano oo waxa quraynu ku taa aynu gud dhammaanteen isugu wada tagno muddanaynu u shaqaynaysay haddii la doonaya ragga qaar in sidii berigii lagu noqdo beryihii hore hadday ragga qaar doonayaan in lagu noqdo wax suurtagelaya maaha Ha, somalilan waktigaa way ka gudubtay dadkeeda iyo dowladdeedu labaduba way ka gudbay dal xoraynu nahay dal dimuqraadiyaynu nahay dhaliilaha waa loo- waa looguliyey dhaliilaha waa looguliyey laakiin been dambe iyo war aan jirin oo inta meel loola soo fadhiista aanu ka aamusaynaa ma jirto aad baan idin salaamaya